Waxaa suuqyada magaalada Jowhar kasii dabar go'aya dalagga cambaha kaasi oo bulshada magaalada Jowhar ay u isticmaalaan siyaabo kala duwan sida in ay ka shiitaan cabitaan ahaan iyo in laga sameeyo leefleefyo balse hadda uusan ka jirin suuqa mid ka mid ah ganacsatada iibisa dalagga cambaha ayaa ka warbixisay waxa sababay dabargo-a cambaha cambaha hadda maasha allah magaalada wuu ku yaryahay koleytabo xamiiraha hadeertaan qaarkiisa wuu ku dambeeyaa awaaraha aawadeedoo hadda la go'ay xilligii hore joor zaa'id uu ku aajira hadeertaan abaarihiisaa badan geedaha sidooda ma dhalin mira dhalkoodaa yartaane koleytabo magaalada wuu ku yaryahay abaarihiisaa zaa'id naqday hadda waa soo ganacsanay xamiiraha ka soo qaadnay geedii koleytabo magaalada wuu ku yaryahay anaga hadda waa qabnaa geeda laakiin geedaheena hadda mira dhalkoodaa yaraaday beerahii eberay naqdeen haa rafaad zaa'id ahaa laga maraa ilaan geedkan mirihiisa dheeldheelkuma dhalaayo bilood woo socdaa afar bilood gudaheedana wuu ku miro dhalaa intaasaa la sugaa inta badina hadda ceerinkiisay badiya suuqa la keenaa soomaanaa la gadaa waaba la dhararaaba abaarihiisaaba zaa'id naqdaybo biyaa muqdishaa loo qaadaa gaalgacyaa loo qaadaa balagweynaa loo qaadaa ilaa boosaasaa la geeyaa sidiioo ku miro dhal yaryahay sida abal macnaha hadda firaashkiisa wuu badnaa jiray abal markoo soo bislaada suuqa qashin camal uu aali jiray laakiin hadeertaan miraha oo dhalaaya waa miro yar gaabanema naqdeenbila beerii cusbeeelka abahadili dhalaabo waxaana la yska dhaafaa wax yar gaaban waa intuu hadda oo dhalaayo waxaa suuqyada magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe kasii go'aya cambaha laga beero magaaladani kaasi oo loo isticmaalo siyaabo kala duwan